إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxay ku soo jirnay risaaladii oo sheekhu marka sheekhulislaam ibnu taymiya uu kaga jawaabayay masaa-isha ku saabsan hajriga ayaynu ku soo jirnay waxaa inoogu dambeeyey hadallada uu sheekhu tilmaamayo hajrigu bimacnaa ka dheeraanshaha la odhanayo cid ha ka fogaado qofku bidca ku sugan tahay ama macsiya fiski ku sugan yahay fogaanshaha markaa xukum ahaan inuu ka fogaado ay tahay waxay ku xidhan tahay dadka awoodooda iyo karaankooda iyo meesha ay joogaan bimacnaa axwaashay ku kala duwan tahay axkaamta qaarkood waxaa jirta inay axwaasha isku khilaafaan oo waxa weeye xaalad ay noqdaan xukunkeedu si xaalad kalena ay si kale noqdaan laakiin mar kastaba aynay sidaas wada ahayn waata marka uu yidhaahdo ibn lqayim aljawsiya kitaabkiisa leh iclaam lmuwaqiciin can rabbi alcaalamiin waxa uu ku sheegaa hadal uu tilmaamayo الأحكام تتغير بتغير الأحوال والعوائد والأزمنة والأمكنة وقبل شير الشيخ عموم أوقع تلمام يا أحكامتا يعني مستنبط يلا استنباطه أما أحكامتا أهل العلم أي حكمان أدلة أين صريحة كأهين istinbaad culammadu ay istinbaadayaan ay kula soo baxeen waxaa dhici karta inay ku kala duwanaato xaaladaha iyo amaakinta meelaha inay ku kala duwanaato caadooyinka inay ku kala duwanaato yani ashkhaasta inay ku kala duwanaato marka arrinkan ku saabsan hajriga waxa uu isku khilaafayaa axwaasha xaalad bay noqonaysaa in hajri laga sameeyo mubtadic ama laga sameeyo fasiq in laga dheeraado oo aan lala hadlin oo aan la salaamin oo aan marka waxa weeye wejiga loo furin oo aan markaa lagu daba tukaan axwaasha qaarkood bay waxay noqonaysaa mid yani waxa weeye marka xukunkeedu adag iyo waajib yahay axwaasha qaarkoodna waxay noqonaysaa midaan qofka ku waajibin oo taasi waxay ku xidhnaanaysaa xagidda awoodda iyo xoogga iyo maslaxada marka uu keensanayo maslaxada iyo faa'iidada ka dhalanaysa ayay ku xidhnaanaysa oo shareecada waxaa la yaqaanaa xukun kastoo sharciga waxaa ku jira masaalix iyo xikam maadaama xukun kastoo sharciga maslaxa iyo xikma ay ku jirto xikmada looga jeedo isaga ayaa sheikhu inoo sheegi doona waxaase khulaasaana ay ku urursan tahay waa in maslaxo raajixo oo miisaan badani ay ku jirtaa hajrigaas dheeraanshaha laga dheeraanaya aan lala hadlaynin ee aan loo tegaynin ee salaanta lala dhaafayo waa in maslaxa raajixi ay ku jirtaa maslaxo miisaan badani waa inay ku jirtaa oo mafsadada ka miisaan badan taas yadi waa inay ku sugantah xaalada maslaxo raajixi aynay ku jirin maslaxo miisaan badani aynay ku jirin ee mafsada maxda uu iska noqonayo mafsado saafi ah waxaa wax maslaxiy wehelinin xaaladaa wuxuu noqonayaa hajrigu mid aan mashruuc ahayn waxaynu soo tusaalaynay sacd bnu mucaad inuu markuu islaamay awsoo dhan ka haajiray ruux muslima mooyaane ruux kale inuu kala hadlo ou yidhi yani idin lama hadlayo rag iyo haweentoodna mooyaane qof islaamay awsow cid kaleoo aan markaa la hadlayo oo idinka midi ma jirta buuli taa waxaa ku jirtay maslaxo aada u weyn maslaxadiina waa la arkay oo waxaa dhacday inay markiiba dee islaamnimadii sidaa ugu soo shubmeen habeen iyo maalin bay ku islaameen baa leyi raggii kale waxa weeye saxaabada ahaa aws hore uga islaamay mawqifkaa may qaadan karayn go-aankaa mid iyagu fulin karayeen oo qaadan karayeen may ahayn waayo dee waxa weeye dadkii xaajo badan uma qabaan ama kuma dhibaatoonayaan hadalka aanu la hadlin laakiin sacad way ku dhibaatoonayaan oo odaygoodii kama maarmaan marka sababta uu sacad u fuliyey ee raggii kale aws ka mid ahaa ee hore uu islaamay ay u fulin waayeen sidaas weyi yani sacad wuxuu ahaa qawi yani maadaama uu amiirkoodii yahay ama uu caaqilkoodii yahay aynay aada u jeclaayeen waxa uu ahaa markaysaga yani go-aanka uu qaataa mid meel maraya laakiin waxaa dhici karta ruux kale hadduu arrinkaa ku tallaabsan lahaa o odhan lahaa kii aan islaamin lama hadlaayo ee idinka mida in la odhan lahaa oo hadalkaaga yaa wax ku falaya hadalkaaga yaa wax ku falaya annaga baan doonayn marka hadalkaaga oo waxa weeye wax maslixin inay ka dhalateen baa laga yaabaa sidaas aawadeed baa saxaabadii kale ka horaan islaamtay ee awd ka mid ahayd aynay mawqifkaa u qaadanin waxaad arkaysaa nebigu sal allahu alayh wasalam ninkii la odhan jiray dulkhuwaysara markuu nebiga sal allahu alayh wasalam aflagaadeeyey ou yidhi ya muxamed icdil fainaka lam tacdil muxamedow cadaalad samee maad cadaalad falini hadalka aadka u dhiiran buu ku hadlay nabigu sal allahu alayh wasalam wuxuu ugu jawaabay haddaanan anigu cadaalad samaynin yaa cadaalad samaynaya bu cidda arlada joogta anigaa ugu xaqnimo badan inaan rabbi ka baqo nebigu mu odhan sal allahu alayh wasalam dulkhubaysara ha laga haajiro yaa lala hadlin nu yaan loo odhan yani ma odhan weliba arrinka uu ku hadlayna waa itihaam nabiga sal allahu alayh wasalam uu ku tuhmaysanayo cadaalad la-aan e taasina waxa weeye waa arrin aada iyo aada khatar u ah waa dhaleecayn nabiga sal allahu alayh wasalam yani la dhaleecaynayo ma odhan nabigu sal allahu alayh wasalam ha laga haajiro yaan lala hadlin iyadoo kacb kacb bnu malik iyo labadiisii saaxiibee weheliyey oo nabigu sal llahu alayh wasalam uu yihi yaan lala hadlin ay ahaayeen iyagu marka waxa weeye mu'miniin ay ahaayeen dembi ka dhacay dembi ka dhacay weliba nb nebigu wuxuu tilmaamay sal llahu alayh wasalam yani yakruju min di'dihi hada qawm taxqiruuna salaatahum maca salaatikum bimacnaa waxa weeye ninkan dariiqadiisa dad kaleo ka sii dhalanaya inay jiraan oo waddadiisa mari doona oo kaanahu inay isaga ka farcameen bimacnaa waxa weeye arrinkaa uu sheegayo ee uu ku hadlay oo kale iyaguna ku socon doonaan marka kaanahu inuu aabba ugu yahay fikradda ayaa soo bixi doona kuwaasi waa khawaarijta taana weliba nebigu waa sheegay sala allahu alayh wasalam haddana ma odran ha laga haajiro oo yaan lala hadlin ma odhan iyadoo u tilmaamay khawaarijta inuu fikradooda iyo ictiqaadaadkooda baatilka ah inuu ninkani aabbe ugu noqon karo haddana ma odran ha laga haajiro oo ha laga dheeraado waxaynu garan karnaa sacd ibnu cubaada markii ay dhacday hafarkii la hafray caaisha umi lmu'miniin زوج الرسول صلى الله عليه وسلم markii la afrayo lama sabiday oo la yidhi waxa weeye waad sinaysatay munaafiqiinta ay yidhaahdeen mu'miniinta qaarna ay warkaa ku kadsoomeen oo ay ugu dhaceen si kafla ku jirto ay ugu dhaceen waxaa jirta ninkii arrinkaas soo amaamuday hafarka ama masabidkaa soo amaamuday waxa uu ahaa cabdillaahi ibni ubay ibni saluul cabdillaahi ibni ubay ibni saluul oo arrinkaa isagu soo amaamuday waatuu nabigu yihi sal allahu alayh wasalam intuu dadka ka dhex kacay man yacdirunii ilaa rajulin balaga adaahu fii ahlihi yaa iga dhaahinaya ama yaa iga xaal marinaya nin waxa weeye dhibaatadiisu ay gaadhay reerkaygii saasuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam saxaabada qaarkood oo aws ka midi waatay yidhahdeen annagaa kaa dhaahinayno kaa xaal marin hadduu aws yahayna waa dilaynaa hadduu walaaladeeda khadraj ka mid yahayna adaana amrayo amarkaagaanu ku dilaynaa ninkuna khadraj buu ahaa labada qabiilna waxaa ka dhaxayn jiray xasiiltan baa ka dhaxayn jiray waayadii hore ee islaamnimada ka hor daba shaydaankii waxa uu kiciyey xamaasadii iyo qiiradii qabyaaladeed ayuu kiciyey dabad marka waxa weeye waatuu yidhi sacd ibnu cubaada inta markaa xamaasadii ama yani qabyaaladii ay qaaday maalintaas lacamru llahi laa taqtulhu walaa tastaiicu an taqtulahu ilaahay noloshiisaad ku dhaartaye mana dilaysid mana kari kartid inaad disho mana dilaysid mana kari kartid inaad disho weji kale arrinkii ba isu bedelay nin kalaa kacay oo marka isagaa sacadkii kale ay sacd ibnu mucaad ay ilmaadir yihiin oo usayd ibnu xubayra ay isu dhow yihiin markaasi wallahi waa dilayna caaisha waxay tii wa kaana rajulan saalixan qabla dalika sacd ibnu cubaada sayidu khadraj waxa uu ahaa nin wanaagsan yani intaa ka hor buu ahaa nin wanaagsan buu ahaa walakin ixtamalathu lxamiyatu fi dalika alyawm laakiin qabyaalad baa qaadatay maalintaas nabigu sal llahu alayh wasalam ma odhan sacad ha laga haajiro sacad ha laga haajiro ma odhan wuxuu doonaa in labadii qabiil inuu kala dejiyo kala maslixo oo bal inaynay islayninun inuu ku dadaalo sidaas yadaabuu nabigu sala allahu alayh wasalam uu isku dayey laakiin ma odhan sacd ibnu cubaada ha laga dheeraado yaan lala hadlin waayo xaaladda caynkana waxaa dhici karta haddii la yidhaahdo odaygii waxa weeye reer khadrajba ay eeganayeen haddii la yidhahdo ha laga dheeraado inay taasi waxa weeye dadka qaarkood yani marka ay dhibsadaan baa dhici karta oo ay dhibaato kale ku keensato mafsadadu sii fara badato yani waa iska dhaafay arrinkii iyagunbuu kala dejiyey arrinkana cadaa keensatay hadhow cadhadu markay ka baado yani dembiga waa ka toobadkeeni doonaa macnuhu saas u dhacay laakiin wax maslixi kuma jirto yaa lala hadlin ha laga dheeraado oo hala takooro maslaxo ku jirtaa yani saasay u jirta waxaynu garan karnaa cumar bn khadaab waktigiisii ayaa waxa dhacday nin sabiiq ibnu cisli la yidhaahdo atamimi ayaa qur'aanka mutashaabihiisu dadka weydiin jiray aayaadka mutashaabiha intuu soo gurto ayuu odhan jiray yani sidee aayaddan maxaa lagu fasiraya ama aayaddan iyo aayaddan see loo kulminaya marka dadki inuu shubuhaad ku kicinayo ayaa meeshii muuqatay shubuhaadkiina kama xalinayo isaguyo kama daaweynayo dadki ama markay qaldaan ama markay garan waayaan yani ma odhanayo sida saxan waa sidaa iyo sidaas ede waxa weeye marka waxay keensanaysaa mid walba intuu ishkaal ku mudo inuu kaga tago markii cumar bn khaaab warkaasi soo gaadhay sadiiq waa u yeedhay wuxuu yidhi magaca wuxuu yidhi waxaan ahay cabdullaahi sabiiq addoonkii ilaahay ee sabiiq la odhan jiray baan ahay cumar wuxuu ku yidhi aniguna waxaan ahay cabdullaahi cumar addoonkii ilaahay ee cumar la odhan jiray baanna ahay bimacnaa siduu u jawaabay si lamida ayuu ugu jawaabay dabeed markaa ninkii madaxu ka garaacay madaxa ayuu ka garaacay wuxuu ku garaacayaa waa mutashaabihaadkan uu dadka markaa weydiinaya ku imtixaanayo ee haddowna aanu ka xalinayna kaga tegayo waayo fasaad baa arrinkaa ka iman kara madaxuu ka garaacay ilaa dhiig madaxiisi ka yimid markaasuu yidhi idaah wixii markaa waxa weeye aan dareemayo waa iga baxeene idhaafo idaa buui sidaa kuma dayn cumar bn khaaab ee amar buu soo saaray odhanaaya yani yaan lala fadhiisan oo lala hadlin waa takooray ninkii waxa dhacday in cidiba la hadli weyday jamac meel fadhiyu u yimaadaa markuu u yimaado irtidaado la fadhiiso ayay yidhahdaan qumuu canhu cazmata amiiri lmu'miniina cumar yani ka kaca bay yidhaahdaan go-aankii amiiru lmuminiin cumar bn khaaab idinkoo fulinaaya daraaddeed ka kaca markaasay kala dareeraan markaasay kala dareeraan ninkii baa waxa weeye diiqadooday oo cidila hadli weyday mudda ayuu caynkii ahaa waagii dambe markii loo sheegay ninkii inuu hagaagay oo wanaagsanaaday oo wixiina iskaga baxay ayuu markaa fasaxay inay dadku markaa la hadlaan mawdicu shaahid waxaynu uga jeednaa cumar bn khaaab yani hijiraankii uu amray in laga haajiro laga dheeraado sabiiq ibnu cisli waxay noqotay mid markaa maslaxa ay ku jirto oo ummadda waxaa laga ilaalinayaa sharkiisa iyo dhibkiisa isagana waxay u tahay ciqaab iyo zajri nooc xaqsiyay u tahay karantiimay u tahay ila karantiimadan ama hajrigu wuxuu shabahaa yani alxajar sixi waxa la yidhahdo xajar sixi waa maxay qofku hadduu xanuun khatara qabo waa la karantiimeeyaa yani waxa weeye dhakhaatiirtaas iyagu markaa iyagu waxa weeye weliba asbaabtay xanuunka kaga badbaadi lahaayeenna markaa wata ee difaacoodii markaa waxa weeye wada mooyaane cid kale u geli mayso cid kale uma gelayso taas waxaa la doonayaa xanuunkiisan inaanu faafin oo cid kale aanu qaafin saasaa la rabaa marka culamadu waxay yidhaahdeen hajrigu wuxuu shabahaa kalxajri saxi karantiimada xagga caafimaadka ku saabsan oo kale u shabahaa oo qofkii loo karin karantiimaynayo si markaa xanuunkiisa iyo dhibkiisu aanay markaa cid kale u gaadhin taas yadaa loo karantiimayo cumar bn khataab taasuu sameeyey taasuu karantiima uu sameeyey waxaynu garan karnaa naafic ibnu adraq ninkii la odhan jiray wuxuu ka mid ahaa akaabirta khawaarijta khawaarijta raggii ugu waaweynaa buu ka mid ahaa iyo najdat alxaruuri qolada marka waxa weeye qolada najadaat la yidhaahdo waa kaabaheeda loo nisbeeyo naafic ibnu asraqna qolada azaariqa la yidhaahdo oo khawaarijta ka mida waa kaabaheeda ama odaygooda yani loo nisbeeyo waa ninka sheika u ah ictiqaadaadka khawaarijta yani ugu khatarsan labadii nin ay ka soo baxayeen bu ahaa ay ahaayeen cabdillahi ibnu cabbaas naafic ibnu asraq iyo najdat alxaruuri mu odhan waxa weeye idinla hadli maayo salaanna idinka qaadi maayo ee salaanta waa ka qaadi jiray su-aalahay weydiiyaanna waa uga jawaabi jiray hadda waxa wey waa nimankii khawaarijta ugu daraa نافع بن الأزرق الأزارقة oo firqada khawaarijta la yidhaha waa ninka loo nisbeeyo isagaa ibnu asraq la yidhahda alazariqa saasaa loogu magacaabay firqada najdat alxaruurina najadaat waa ninka loo nisbeeyo waxaa la soo wariyaa boqol iyo afartan su-aalood in gaadhaysa oo qur-aanka ku saabsan inuu weydiiyey naafic ibnu asraq cabdillahi ibnu cabaas oo boqol iyo afartankaba uga jawaabay boqol iyo afartan mas'alo hadda waa maw mawdic qura waa mar qura ayuu weydiiyey naafic ibn اlأzraq cabdillahi ibn cabaas cabdillahi ibn cabaasna waa uga jawaabay wakadalika waxa uu soo arooriyaa yani siyuuti iyadoo sanad lena waa jirtaayo markaysa markaa culamada qaarkood ay soo wariyeen siyuطina markaa su-aalahaas iyagoo mufasala waxa uu ku soo arooriyaa kitaabkiisa la aliqaan fi culum qur'an kitaabka aliqaan fi culum qur'aanna waa kitaab markaa muhim ah oo baabka culum qur'aanka waa kitaab aad iyo aad markaa u naafica oo u faa'iido badan wey najrat xaruuri laftiisu masaa'il buu weydiin jiray waxa markaa masaaisha uu weydiiyo cabdillahi ibn cabaas waa uga jawaabi jira najadaadku waa qolyihii qabay ama aaminsanaa in waxa weeye dadka yaga khilaafsan ee ictiqaadkooda aan ku soconaynin intay dhiigooda banaystaan bay ilaa ubadka iyo haweenka in la dilana ay xalaashadaan oo banaystaan yani waxa wey maatada in la laayo oo caruurtu ka mid tahay bay banaystaan najlat alxaruuri cabdillahi ibn cabaas buu yimi wuxuu ku yihi ilmaha gaalada in la dilaa ubadka gaalada in la dilaa ma banaan tahay mise ma banaana wuxuu ku yihi ma banaana oo khadir sawkii dilay buu khadir ba sawkii inanka yar dilay wuxuu cabdillahi ibnu cabaas ugu jawaabay haddaad ka og tahay wuxuu khadir ka ogaa dee adiguna dili khadir wuxuu ku ogaaday amar ilaahay oo rabbi baa ogeysiiyey ilmahani hadduu weynaado inuu gaaloobi doono marka adigu taasoo kale haddaad ka og tahay oo aad garanayso markuu weynaado inuu markaa gaaloobayo aad garanayso de taana waxaa lagu ogaan karaa waxyi waxyigina waa go-ay marka haddaad ka og tahay wixii marka uu khadir ka ogaayoo kale haddaad adiguna ka og tahay dilbu laakin haddii kale adil marka waxay ahaayeen cabdillahi ibnu cabaas iyo saxaabada lamidka ahi qaar waxa weeye masaaishay xataa weydiiyaan markaa qaar uga jawaaba salaamta qaar ka radiya yani muslimka muslimka kale siduu arku arki jiray siduu sheikhulislaam ibnu taymiyaba uu ku tilmaamayo yani markaa kutubtiisa minhaajka ama markaa majmuuca labada mid baan ku arkay almuhim waxay isweydiinle naafic ibn azraq iyo najrat alxaruuri muxuu cabdillahi ibnu cabaas uga hijroon waaya yani halkaa waxaa ka soo baxaysa in waxa weeye camalka saxaabadu inuu sida iyo sidaba ay jirtay taasina waxay ku dhisleen calaa xasabi almasaalix inay qadarinayeen yani sida markaa waxawey habka maslaxada inay qadarinayeen ayaa markaa laga qaadan marka wuxuu sheeku tilmaamay wahada alhajru yaxtalifu biikhtilaafi lhaajiriin hajrigaasi wuxuu ku kala duwaanayaa kuwa ka haajiraya kala duwanaanshahooda ay ku kala duwan yihiin fii quwatihim wa dacfihim awoodooda iyo taagdaradooda ay ku kala duwan yihiin oo qaar xoog badan yihiin qaarkoodna taagdaran yihiin wa qilatihim wa kasratihim iyo yaraanshahooda iyo badnaanshahooda ay ku kala duwanaanayan qaarkood ay yar yihiin qaarkoodna ay badan yihiin oo markay sunnadu taarikhda haalibka ah ee ahlu sunnuhu badan yihiin ee ahlu bidacu marka ay yihiin qila aada u yar oo ictibaarka iyo waxa weeye qadarinta weyn dadka agtooda ay ku leeyihiin ahlu sunnuhu yani ahlu bidacuna ay yihiin kuwa iyagu tamarta yar ee aan makaan marmuuqa iyo yani waxa weeye markaa sharaf badan dadka agtooda ku lahayd xaaladda noocaas oo kale waxaa u munaasib ah si aan dhibtooda u faafin in waxa weeye la karantiimeeyo oo xataa aan lala hadlin su-aalaha lagu caburiyo su-aalaha lagu caburiyo saas aawade waatay culamadu yidhahdaan beledka sunadu daahirka tahay ee haalibka tahay ahlu bidacu yar yihiin bidcada in lagula munaadarado ma fiicna ahlubida haddii lagula munaadarado baxay dee waa silmayaan ahlu sunnihi iyo ahlubidaci baa silmaya saas aawadeed dee waxa weeye sharaf baabay ka qaadayaan ahlubidacu iyo bidcadi inay faafto ayay sababaysaa waayo dad fara badan oo aan eegayn baaba jira maxaa lagu wada hadlay xaasilka iyo gebagabadusa maxay noqotay yaa see daliil qawisanaa ee waxa weeye eegaya hebel iyo hebel baa wada hadlay dad badan oo noocaasa jira saas aawadeed ninka la yidhaahdo axmed alkhaliili waa nin waxa weeye khaariji ah oo khawaarij ah oo casrigan jooga waa muftiga markaa reer cumaan camaan oo caynka la kordhigaa wa caasimatu lurdun cumaan oo caynka la godaa waa beled ama dhul cumaan la yidhaahdo weeyaan marka cumaan meesha la yidhaahdo qolada ibaadiyada la yidhaahdo oo khawaarijta ka mid a ayaa weligood waa degenaan jireen oo waa joogay waxaana akriyay culamada qaarkood sida markaa alcallaama caliy bnu xasm addaaniri markuu ka hadlaayo firaqa ibaadiyadoo kale markuu ka hadlaayo kitaabkiisa alfisal fi lmilali walahwaai wannixal waxa uu odhanayaa walahu muftin fi cummaan walahu muftin fi cummaan ibaadiyada kuwa la yidhahdaa mufti bay ku leeyihiin meesha cumaan la yidhahdo ibnu xasm culamadii qarnigii shanaad buu kamid ahaa hijiriga iminkana qarnigii shan iyo tobnaad baynu joognaa muftigii weli waa joogaa maha kiibaa nool ee waxaa laga tilmaamayaa mid kaleo mufti lagu magacaabo laqabkiisito oo ibaadiya baa jooga axmed alkhaliili baa kaa la yidhahdaa calayhi min allahi ma yastaxiq kaasi waxa uu yimi sacuudiga dabeedna wuxuu hi ibnu baad waan kula munaadaranayaa bu bal masaa'ishaynu isku khilaafsan nahay haddaanu ibaadiyo nahay iyo ahlu sunniheenu baan doonayaa inaan kaala doodo ibnu baad waa diiday kula munaadaran maayo markii taasi ay dhacday mid kaleo waxa weeye xertiisa ah kaa markaa lunsan ee ibaadiga ah ee axmed alkhaliili la yidhaahdo oo saybani la yidhaahdo ayaa wuxuu qoray risaalo uu ahlu sunnaha ku tacninayo oo ku dhaleecaynayo dabadeedna markaa uu irja iyo ahlu sunnaha u nisbaynayo iyo inay murjia yihiin waana lagu yaqaana cadat lkhawaarij inay had iyo jeer ahlu sunnaha irja u nisbeeyaan ay yidhahdaan waa murjio waa mid lagu yaqaano marka saybani ibnu bas iyo culamada ahlu sunnaha waxaa u nisbaynaya inay murjia yihiin oo taasuu ku dhaleecaynaya marka hala yaabin haddaad khawaarijta qaarkood ka maqasho ama aad ka aragto iyagoo odhanaya culamada ahlu sunna iyo aimada ahlu sunna waa murjio ama murjiaday waafaqeen ama qawaaciddii murjiaday ku soconayaan waxba ha la yaabin salaf bay saa u leeyihiin oo khawaarijtoodii hore iyo kuwa hadda joogaaba waa mid ay waxa weeye ay sidaas ahaayeen marka hadaladii wuxuu ku soo daray shiika iyaga oo axmed alkhaliili ah shiikooda oo ibnu baaz ah markuu u bandhigay shiika iyagu inuu la doodo la munaadaroodo shiikooda waa ka baqay oo adile iyo xujo uu kula munaadaroodo ayaanu haynin fawzan baa u jawaabay saybani waxa uu yidhi arrinka uu yeelay marka wuxuu ka daafacay ahlu sunnaha marka irjaa u nisbaynaya inaan jirin umuurahaasu ka hadlay dabeedna bacda dalik waxa marka uu yihi mawdicu shaahid unbaan ku gaabsanaya waxa uu yihi marka fawzan ibnu baas siduu yeelay waa cayn lxikma waa xikmada lafteedii waayo beledka sacuudigu waa beled sunne oo sunnadu daahir tahay bidcaduna ay tahay markaa waxa maqmuucatan maqsiya mid yadu dullaysan oo caqsi hoosteeda ku jirta oo aan markaa madaxa sare uqaadi karin beledka caynkaas oo kale ah in bidca la daahiriyo oo la yidhaahdo waxa way bidca lagula munaadaroonayaana waxay dhalanaysaa fitno ayaa ka dhalanaysa oo dad fara badan oo caama oo aan xujo iyo daliil garanaynin inay wax siman u qaataan ama ay waxa weeye bidcadiiba raacaan ama ay shubhaadkii marka waxa yani jawaabteedii fahmi waayaan sidii looga jawaabay amaba markaa sheekh ibnu baaz la siman inuu yahay ay u qaataan saas oo kalea ka dhalanaysa marka si aan taasi u dhicin ayuu ibnu baaz u diiday ahlucilmiguna waxa weeye dad yadaa waa samayn jireen oo aimada ahlu sunna waa lagu yaqaana laakiin masaa-isha ibaadiyo ay ku luntay waa la yaqaanaa hadday khalqul qur'aan tahay hadday ru'yada ilaahay inay diidaan aakhiro inay mu'miniintu arkayaan tahay hadday waxa weeye markaa tahay masaa-isha kale marka ibaadiyadu ay ku beedhay waxa weeye ahlu cilmiga ahlu sunnaha aad iyo aad bay uga hadleen kutubta inay mudawan ku tahay xujo iyo daliil hadday hayaan bal qoraal ha ku soo qoraan oo ha ku jawaabaan oo ha caddeeyaan xujadooda iyo adilada u daliishanayaan wlculamaau lahum binisbat bal hadday wax isla hayaan ahlu sunna weligeedba waxay ku radin jireen iyo xujooyinkii ay u daliishadeen ay ku radiyeen kutubtay mudawan ku tahay iyagu xabad xabad ha u qaataan oo ha uga soo jawaabaan oo bal qoraal arrinka noocaasa ha kusoo dhigaan markaana waa arki doonaan bal in marka waxa wey la awoodi kari waayey in xujadooda marka isaga la radiyo iyo in kale way arki doonaan marka waxa weeye calaa kulli xaal masalada munaadarada ku saabsan xilliyada iyo amaakintay ku kala duwanta waxaynu garan karnaa cabdillahi ibnu cabbaas khawaarijta inuu ugu tegey yani meeshoodii xaruuraa ayay tegeen marka waxa weeye halkoodii buu kula munaadarooday cid ahlu sunna oo dee joogtaa oo inay ku fisnowdo laga baqayaa meesha ma jirto marka munaadarada markaasoo kale waa la sameeyey culamada ahlu sunnahana waxaad arkaysaa in fara badan odhanaysaa laa tunaadirhum hala munaadaroonin hala doodin see loo kulminaya asxaabtii qaarkood oo la munaadarooday iyo ahlu sunnihii markaysa aimo fara badan oo odhanaya laa tunaadirhum waxaa la odhanayaa yakhtalif biikhtilaafi lamkina walaxwaal xaaladay maslaxa u muuqato in lala doodo waa lala doodaya xaaladay maslaxa u muuqato inaan lala doodin lalama doodayo yani axwaashay ku kala duwanaanaysaa dadka laftooda waa ku kala duwanaanaysa oo waxa weeye waxaa dhici karta qof baa laga yaabaa inaan yani masaa-ishu si fiican aynay ugu caddayn ama shubahaadka markaysaa marka ahlbidac aanu si fiican u garanay caynkaas oo kale hadduu yidhahdo ahlbidac baan la munaadaroonaya waxa la odhanaya waa ka joog yani ha la munaadaroonin baa la odhanaya waayo waxaa laga yaaba adiga fitna inay kugu keensuto awooddaada waxa wey maarka iminka baabka mubaarasado kale marka laga hadlaayo gaalada marka lala dagaalamayo waxaa jiri jirtay wax mubaarasa la yidhahdo oo waxa weya nin baa labada ciidan dhexdooda istaagaya markaasuu odhanaya ninkeebaa ii soo baxaya markaasaa laba nin laysu soo saaraya markaasaa dabeedna laysku daawanaya waa mubaarasa ruuxa mubaarasada samaynaya marka waxa wey odhanaya yaa ii soo baxaya waa inuu yahay ruux marka waxa weeye dee geesinimo iyo awood badan lagu yaqaan iyo dagaalka markaysa markaa sabkiisa inuu aad ugu fiican yahay oo uu geesi yahay saas lagu yaqaan laakiin hadduu mid daciifi marka uu yidhahdo anha ubaxaya ya de waxa weeye ta noocaasa marka waxa weeye lagama yeelayo waayo arrinkani wuxuu keensanaya hadhow radificil buu keensanaya oo ciddan waxa weeye ninkoodii la dilaa oo laga gacan sareeyaa niyad-jab bay keensanaysaa qolada kalena moralkaa usumeya marka waxa weeya ninka ahlubidac la munaadaroonayaa waa fi maqaami mubaarada mubaarazo oo kale meesheedii buu taagan yahay nin walibana mubaarazo ma sameeyo ta kale meesha lagula munaasaroonaya waa inay noqotaa meel waxa weeye marka ahlbidacu iminka meel waxa weeye ahlbidacu iyagu ay degan yihiin ahlu sunne markaysa markaa aynay oolin oo iyagu ku qaalib yihiin ninka halkaas oo kale ugu taga awoodna u leh markaysaga inuu xujadooda radiyo oo uu baatilgareeyo oo ahlu sunnaha markaysaga dariiqadooda marka iyo ictiqaadkooda u gargaaro beledulbidca inuu kula munaadaroodo ta noocaas oo kale waxaa la odhanaya waa mashruuc waayo nafsina bay sunnada u tahay yani sunadii bay nasri iyo marka waxa weeye hiil u tahay iyo gargaar laakin beledu sunna in lagula munaadaroodo lagama yeeliyo yani beledu sunna in lagula munaadaroodo lagama yeeliyo oo lagula doodo marka axwaasha noocaasa waxay u baahan tahay qiimaynteeday u baahan tahay waana tashiiku tilmaamay فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله وهي أجهدد اللي قدر ليها هجرها وزجر المهجور يعني كان لقى هاجر يا لقى دهران أيه وريبس يسويه وتأديبه هي بنتي ورجوع العامة يتدوينه إلى كان نقضان وأي كان لابتان عن مثل حاله حال كيس وكلا أي كان لابتان ووحا أفري وكلا أين فريق فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة المصلحة قصب أن هذا من ميسان بدن بحيث سئو يفضي وكان صار يهجره ديران شهر لقد ديران يلا كرم كيمياء إلى ضعف الشر شر يصاب بالرئيس وقفيته إنه قرصون هذا كان مشروعا مثل نقرية مد مشروعا أي نقرية هجرها أما كرنتيمة أما كديران شهر وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك هذه أنه أحيان kan laga yani haajiray haddaanu ahayn wain kaana hadduu yahay lalmahjuuru aanu ahayn kan laga dheeranaya walaa kayruhu iyo cid kale soona yartadicu bidalika taa mid kaga laabmayo ficilkoo ku daynaya bal yaziidu sharu ee uu sharku ku siyaadayo ku kordhaayo saynu shalayba sheegaynay deelu darantii kuma darana waaba kaga daray walhaajiru daciifun ka marka waxa weeye hijroonayaana uu yahay ee ka dheeraanaya mid isagu tamar marka yar ama taag yar بحيث يكون نقول مفسدة ذلك راجحة على مصلحته يعني سيو مفسدة مركة تاسي أي نقول يسو دباتة كتير تامد كم إنسان بدن على مصلحته يعني فائدة يدفتي لم يشرع الهجر هجر قال ما بنين يوم ومشروع وبركما بل يكون التعريف لبعض الناس أنفع من الهجر أو نقول يا سور دوينتا yani marka la soo dhawaynaya qalbigiisa la soo dumaya mid uga nafci badan dheeraanshaha laga dheeraanayo walhajru libacdi nnaasi anfacu min ataalif hajriga iyo ka dheeraanshuhuna dadka qaarkood wuxuu yahay mid uga anfac badan soo dhawaynta la soo dhaweeyo waxa weeye waa dawo hajrigu ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين سيدات أوله ayaa rasuulku sal allahu alayh wasalam waxa u ahaa dadka qaarkoodna qalbigooda waa soo dumi jiro waa soo dhawayn jiray qaarkoodna waa ka haajiri jiro waa ka dheeraan jiray waa ka dheeraan jiray waxaynu garan karnaa cuyaynas ibnu xisni ninkii la odhan jiray nabiga sal allahu alayh wasalam inuu usoo gala ayuu idan weydiistay markaasaa nabigu wuxu uhi sal allahu alayh wasalam iidanu lahu fabi'sa aqu lcashiira u fasaxo u idma buu yidhi mid qolo waxa weeye u saaxiib oo bimacnaa maamula isagaa ugu xun hadalkaasuu nabigu ka yidhi sal allahu alayh wasalam fabi'sa aqu lcashiira haddana markuu usoo galay hadal xun nabigu hortiisa kama odhan ee waxa wey waa u dabciyey oo waa u qoslay oo markaysaga waa gacan qaaday oo yani saas u sameeyey weji xun ma tusiy markuu baxay ninkii ayaa caaisha waxay ku tihi ya rasuul allah markii hore ninkani uu inaa idan weydiistayna waxaad tihi fabiisa aqu lcashiira markii dambena waxa weeye waad u debcisayo yani weji xun maa tusinay si wanaagsan baad uqaabishay si wanaagsan ayaad uqaabishay marka arrinka noocaas wuxuu inoo fasirayaa inay waxa weeye dadka qaarkood inaanu nebigu sala allahu alayh wasalam hijraan ka samayn inayna maslaxa ku sugan maslaxa inayna ku sugnayn daraaddeed ayuu hijraanka uga samayn waayo uga dheeraan waayo sidaas ayuu uga dheeraan waayo marka cala xasabi almaslaxa baa umrahaas ku xidhan yihi khalid ibnu waliid waxaa ka dhacay arrin markaa kalad ah oo ta'awul laakiin ku dhacay oo ah nimankii reer bani jadiima inuu laayay markay garan waayeen inay yidhahdeen aslamna aslamna ay yidhahdeen saba'na saba'na waxay u jeedeen waa islaamnay markaasaa khaalid waa laayay nebigu wuxuu ihi allahuma inii abra'u ilayka mima sanaca khaalid ilaahayow adaan kaaga beri noqonayaa waxa khaalid sameeyey nabiguna sal llahu alayh wasalam nimankii reer bani jadiima wuxuu bixiyey magtoodii ayuu bixiyey raggii la laayay magtoodii buu bixiyey ma odhan khaalid ha laga dheeraado allahuma inii abra'u ilayka mima sanca khaalid isagoo yidhi oo ficilkaasi inuu xun yahay ku tilmaamay haddana mu odhan khaalid ha laga dheeraado ta'awul baanu arrinkaasi khaalid uga dhacay ta'awul ayuu uga dhacay marka walihada kana nabiyu sal llahu alayh wasalam yata'alafu qawman wayahjiru aakharin nebigu dadna waa ka yani waa soo dhawayn jiray qaarna waa ka haajiri jiray waa ka dheeraan jiray kama ana talaasata aladiina khulifuu kanuu khayra min aktari mu'alafati quluubuhum siday u ahaayeen saddexdii marka arrinkooda la dibdhigay qaar ka khayr badan kuwii qalbiyadooda la soo dumayay badankooda qaar ka khayr badan bay ahaayeen kaanuu khayran min aktari mu'alafati quluubuhum kuwa qalbiyadooda la soo dumayay badankooda waa ka khayr badnaayeen waxaa jira rag fara badan oo marka waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam uu soo dhawaynayey oo qaarkood uu siiyey boqol boqol geela ayuu siiyey raggaa wuxuu u siinayey ta'liif qalbigooda uu soo dhawaynayo u isleeyahay diinta ha qaataan dan iyo maslaxo badan baana ku xidhnayd inay raggaasi islaamaan waayo waxay ahaayeen rag madax ah oo odayaalay ahaayeen oo dad fara badani ay ateecayaan oo maqlayaan oo daba joogaan oo islaamka ay islaamaan dad fara badani ku islaamayaan saasay ahaayeen kama ana alaaata aladiina khulifuu kanuu khayran waxay ahaayeen qaar ka khayr badan saddexdaas arrinkooda la dibdhigay min aktari mu'alafati quluubuhum kuwii marka waxa weeye qalbiyadooda lasoo dumaye lasoo dhawaynayay badankooda waa ka khayr badnaayeen uyaynat ibnu xisni iyo aqrac ibnu xaabis iyo cabaas ibnu mardas iyo ay kamid ahaayeen haddana waxa weeye saddexdan nebigu wuxuu amray in laga haajiro o laga dheeraado laakiin kuwa qalbiyadooda lasoo dumayey inuu ka haajiro iska daayey dee waabuu soo dhawaynayo waa kaa marka waxa weye boqol boqolka geela siinaya waa kaa markuu la kulmo hadalka u dabcinaya dee weji xun aan tusayn sida cuyaynatu bnu xisni oo kale qisadaynu sheegay lima kaanu lima kana ulaaika lama kana ulaaika kanuu saadata muطaacina fi cashaa'irihi nusada waxaa ku qoran muطaacuna laakin waa khaطأ maطbaci ah waayo qawaacidda naxwiga ahi waxay keensanaysaa in muطaacina la yidhaahdo oo waxay noqonaysaa saadatan mid صifa ka ah ama khabaran bacda alkhabari inay tahay lama kana ulaaika markay ahaayeen kuwaasi kanuu saadatan qaar marka waxaway madax ah muطaacina fi cashaa'irihim oo cashiirooyinkooda ama reerahooda laga adeeco oo warkooda la maqlo fakanat almaslaxatu diiniyatu fi taaliifi quluubihim waxay ahayd maslaxada yani diinta loo nisbeeyey mid ku sugan in qalbiyadooda lasoo dumo o lasoo dhaweeyo saasay ku sugnayd wahaulaai kanuu muminiina kuwan kale saddexda ahina ee kacbu bnu maliki ay ka mid yihiinna waxay ahaayeen mu'miniin bay ahaayeen qaar iyo imaanle bay ahaayeen wlmu'minuuna siwaahum kaiirun mu'miniinta iyaga ka soo harayna waa fara badan yihiin fakana fii hajrihim cizu diini watathiruhum min dunuubihim waxaa ku sugan fii hajrihim dheeraanshaha laga dheeraanaya iyaga saddexdaas waxaa ku sugnaa cizu diini diinta markaa yani sharafteeda ku jirtay wa tahiruhum iyo iyaga in laga nadiifiyo oo laga maydho ayaa ku sugnayd min dunuubihim dembiyadooda oo noocan ciqaabta iyo dhibtani iyaga soo gaadhaysaa dee dembi daadin bay u tahay iyaguna arrinka in aada ula weynaado oo aada u toobad keenaan baa ka dhalanaysa wa haada arrinkaas ay walamru haada arrinku sidaa wey wa haada ay walamru haada arrinku sidaa wey kamaa ana mashruuca في العدو القتال تارة والمهاجنة تارة وأخذ الجزية تارة وحكى لو بنان إلا يلاده يعني خبر وحلقة دقيقة كما أن أو عنه دعية وهذا كاسي كما أن وحي لم يتهي سيدا مركة المشروعة وحل شرعية في عدو عدو لو شرعية لو بنية أي تهي ay fii shani alcaduwi xaalka cadowga waxaa la inooga sharciyeeyey siday u tahay alqitaalu taaratan mar in lala dagaalamo gaalada oo la yidhi la dagaalama wlmuhaajaratu taaratan iyo mar in lala heshiiyo hudna waa maxay waa sulxi waa heshiis marna in heshiis lala qaato wa akhdu ljizyati taaratan marna in gibir laga qaado aan lala dagaalamin laakiin waxaa laga qaadaya gibir jizyaa laga qaadaya حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح كوا لما نسود وحي كل عيسى كل بقدر ك مصلحة أي تهي هي حالة سيدة أي تهي أي كل عيسى يكحرم marka wuxuu tilmaamayaa mawduucan markaa ku saabsan hajriga iyo ta'liifka iyo xidhiidhinta iyo soo dhawaynta iyo goynta iyo karantiimayntu waxay la mid tahay cadowgii gaalo marna lala dagaalamayo marna lala heshiinayo marna gibir laga qaadayo oo waxa weeye gaaladii laynama odhan mar kasta la dagaalama dee mar in lala dagaalama aynay banaanayn baa jirta oo waxa weeye markaa cahdi iyo heshiis lala gelaayo haddii muslimiinta ay u maslaxo badan tahay oo u markaa dantoodu ay ku jirto oo iyaga ay u maslaxo badan tahay inay gaalada la heshiiyaan way la heshiinayaan siduu nebigu ula heshiiyey haddii waxa weeye la arko inay u maslaxo badan tahay inay la dagaalamaanna waa la dagaalamayaan waxay noqonaysaa inaan wax heshiisa gaaladii lala yeelan وqatilu المشhrikiina kaafة kama yuqatilunakum kaafة فإذا انطلق الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد أدي لغا سألوا عمل فريا وحالات المسلمين تصاتي أصلح أوتاي أيهو أود بدأيه marka mawduucii hajriga iyo ta'liifka ku saabsanaa waxaa lagu shabahay dagaalkii gaalada lala dagaalamayay iyo heshiiskii gaalada lala heshiinayay yani kuwaas ayay waxa weeye yani kuwaasay markaa shabahdaan oo ay markaa waxa weyaan yani u eeg tahay oo ay la xukum noqonaysa marka cadowga marka lala dagaalamayo dee xukum waaxid ma aha ee waxa weeye marba sidii aslaxa ah baa la yeelaya in mar lala heshiiyo haddii saas maslaxo badan tahay marna in lala dagaalamo mar in gibir laga qaado wahaakada marka xukumka saas ku kala duwanaanaya sidaas ayuu ku kala duwananaya saas aawadeed waktiga aynay muslimiintu awoodoodu ay yani markaa liidato aynay gaaladu inay la wada dagaalamaan aynay kari karaynin dee waxa weeye qaarna waa la heshiinayaan qaarna waa la dagaalamayaan qaarna waa la heshiinayaan qaarna waa la dagaalamayaan hadday dhacdo waxa weye dacfi caami uu yimaado oo gaaladii waxa weeye ayna lala dagaalami karayna waa sugayaan inta waxa weeye markaa yani awood iyo isticdaad iyo marka ay yeelanayaan oo de waxa barnaamijkii yani dagaalka ku saabsanaa gaalada ay la dagaalamayeen ma dhicifaynayaan oo ma ijhaadinayaan waxay noqonaysaa dhicifayn iyagoo aan tamar isla haynin de gaaladii ay isku qaadaan gaaladii ay isku qaadaan waxay noqonaysaa inay dhiciseeyaan bay noqonaysaa marka calaa xasabi maslaxa ayay ku xidhanta saas aawadeed baa sheekh ibn baz iyo ahlu cilmiga kale akaabirtaaba ay ku fatwoodeen yani markaa falastiiniyiintao kale inay la heshiiyaan oo ay sulxi la yeeshaan yani yuhuudda yuhuudda inay la yeeshaan sulxi iyo heshiis dad fara badan baana sheekh ibn baz arrinka noocaasa doonay inay ku dhaleeceeyaan ay yidhaahdaan yani sidee ay dhici kartaa in loola heshiiyo iyadoo markaa yuhuudi ay yani markaa samaynayso markasta inay dhulkii markaa inay sii degto ay samaynayso oo mustawdaraad wax la yidhahdo ay samaynayaan marka sheekhu yani de xaaladda waanu marka waxba garanay ilaa qaarkood ay ku dhiiradeen oo yidhaahdeen yani waxyaalaha arrimaha jihaadka iyo ku saabsan ibnu baz iyo albania laga qaadan maayo yani fatwadooda lama qaadanayo baakaa ku saabsan albani baa loo sheegay marka hadalka noocaas ah markaasaa dabeedna wuxuu ugu jawaabay jawaab qawi ah waxa ui waa suurtoobi kartaa inaad tidhaahdo yani hubka iyo markaysaga sida loo dagaalamo iyo waxyaalaha noocaas ah dee waa laga badiyaayo ma yaqaanin ibn baz iyo albani waa dhici karta lakin ma waxaa leedihin axkaam jihaad ma garanayaan ibn baz iyo albani axkaam ljihaad ma garanayaan miyaa la yidhi yani waxa wey waa waxaan markaa yani mustasaaga ahay waxaan la qaadan karay waxaan la qaadan karin bimacnaa waxa weeye marka uu leeyahay ibn baz iyo culamada lamidka ha la heshiiyaan waa garanayaan markaa yuhuuddu inaynay ku joogayn xadkeedaas oo ay sii wadayaan lakin de wuxuu ku xiran yahay jihaadku calaa xasabi yani sida markaa looga markaa midho keeni karo ayuu ku xihan yahay sida looga midho keeni karo ayuu ku xidhan yahay oo haddii waxa weeye dadka aynay aslax u ahayn in lala heshiiyo mooyaane si kale waxay noqonaysaa heshiiska in la qaato heshiiska in la qaato ayay noqonaysaa waxay hataa xataa ahlucilmu ka warramaan inay axwaasha qaarkood hadday yani dantu kalifto inay dantu kalifto inay dhici karto gaalada markaysa waxa lacag ba in la siiyo oo waxa weeye iyagii xoola la siiyo la yidhaha xoolaan qaata ona daaya talo maxaa loo codsaday waxaa loo codsaday laba shay waa midda koowaade waxaa loo codsaday waxaa la isku waafaqsan yahay gaaladu hadday dad khafaarato muslimiin ah oo aan si kale lagu soo fulan karin xoola in la bixiyo mooyaane haddaan muslimiinta dirham ku haraynin dirham haddaan ku harayn in lagu soo furanayo weji kaloo lagu soo furta haddaan jirin de haddii kuwii la qafaashayba xaaladaan awood iyo si kale lagu soo furan karayn in la odhanayo xoolaha lagu soo furto in la yidhaahdo kasaaladka ha lagaga baajiyo marka horeba in la qafaasho xoola in la siiyo de waxaa mamnuuc ma xaadiidaya damba banaanaa tahay shayga labaad ee loo daliishaday waa xadiid saxiixa ku jira oo maalintii qaswatu axzaab rasuulku sal allahu alayh wasalam wuxuu soo jeediyey oo laba sacad buu u yeedhay sacd ibnu mucaad iyo sacdu ibnu cubaada wuxuu yihi waxaan arkaa inay carabtii meel keliya idinka soo wada tooganayso marka waxay ii muuqata inaynu qolada katafaan iyo qolyaha noocaas ah iyaga markaa gaar uga shigno aanu ku nidhaahno idinku noqda xulafadan iyo gaashaabuurtana ka baxa midhaha madiine ka go-a ee timirta ah saddex meelood marka loo qaybiyo meel baa sanadkii baleediy taladaa rasuulkaa soo jeedinaysa saxiixayna ku taala gaashaanbuurtan idinku aad la socotaan ka baxa oo iska noqda annaga iyo quraysh noo kala taga waxaananu idin ballan qaadaynaa sanad kasta timirta madiine ka baxda saddex dalool marka loo qaybiyo dalool inaanu idin siino rasuulkuna sal اlahu alayh wasalam wax aan banaanayn oo xaaraana ma soo jeediyo ama suuragal aha shay xaaraana inuu ku taliyo labadii sacad baa waxaa ya rasuul allah arrinkan ba waxa weeye arrin waxyi ah oo xagga ilaahay ka yimiba oo aan de gordorsan markaa aanan ka geli karin mise waa arrin tala bixin oo aad adigu ku talinayso oo ad annaga aawadaya u yeelayso markaasu ima waa arrin tala bixina oo aan idinka aawadin u yeelayo markaasay ku yidhahdeen ya rasuul allah nimankan gaalaan wada ahaan jiray awsaantan wada caabudi jiray gaalaan wada ahayn timirta madiina markaa nooga baxda waxay naga iibsadaan iyo nin marti oo iyaga ka mida oo noo soo hoyday waxaanu ku marti sooro mooyaane xabad kale nagamay qaadi jirin dhammaantoo ilaahay islaamka nagu ciseeyey oo nagu markaa waxa weeye nagu sharfay miyaanu siinaynaa yeeli mayna bay yidhahdeen waxaa laga qaataa dee waxa weeye maadaama nebigu ficlan yaanu samayn maadaama markaa taladaa uu soo jeediyey oo uu ku hadlay de waxa weeye taas waxay tahay mid banaan marka ahlucilmigu xataa waxay ka hadlaan inay dhici karto haddii waxa weeye awood marka aan loo lahayn gaaladii inay xataa dhici karto markaysagaa in gaalada qaarkood si xataa layaga loo kala jebiyo in la yidhahdo xoolaan idin siinaynaayo idin ka baxa dagaalka kuwa kalea markaan isudana ooladaana xoolahana sanadki walba naga qaada marka waxa weeye xukunka ku saabsan yani dagaalku yani axkaamtiidu waa badanya axkaam ljihaad tafaasiil fara badan bay leedahay marka waxa weye ala kuli xaal almuhim baabkan ku saabsan hajriga iyo taaliifkuna yani xukunkiisu saas u kala duwan yahay axwaal kala duwan baanu yeelanaya marka qadarkaas in yaraan ku daro وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل جواب إمام يالك علماء واوين أي كجوابتين كأحمد وغيره سيد إمام أحمد هي وغيره علماء كلمة في هذا الباب باب كان أي كجوابين يعني هجرك أي كجوابين كرنتيمة يعني الروح الفاسقة على كرنتيميو أما مبتدع على كرنتيميو وبمعنى لا لا وايو ولو دوام وايو ولا لا فريسان وايو مبني على هذا الأصل وحي كل سنتي أصل كاف أصل كأي قاعدة أي نصوص شاقني بي جواب تقول مضى كل سنتي ولهذا كان يفرق أما يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع سيدة تاويل البوحة لك الفرقية أما وحولي لك رصارى أما يفرق الإمام أحمد كالفرقية ما لا إلا قول خلاف يعني ولهذا سلاس ثلاثة ما كان يفرق وحوها مثل كالصاره بين الأماكن النارعة التي تكثرت فيها البدع بدعوين وكفر بطين كما كثر القدر سيدا مركا قدر كإلا ديدا أي وفر بطين في البصرة بصرة والتنجيم حدقس كسيدا وفر بطين بقراسان قراسان يشل إلاده والتشيع شيعا نمضو سيدا وفر بطين بالكوفة كوفة iyo wabayna maa laysa kadalika yani meelahan waa misaalo marka waxaa la kala farqiyaa bayna alamakin alati kasurat fiha albidac wa bayna maa laysa kadalika iyo meeshaan sidaas ahayne aynay bidcooyinku ku fara badanin baa la kala saaraa oo la yidhaha laba xukun bay kala leeyihiin laba xukun bay kala leeyihiin wayufaraqu bayna aimati lmutaacina wagayrihi waxaa kaloo la kala farqiyaay oo la kala saaraa yani imaamiyaalka la adeeco iyo wagayrihim kuwa kale ayaa la kala saaraa dadka waxa weeye caadiga aan iyagu markaa waxa weya ruux yani hogaamiyo oo la adeecaan ahayn baa isaga iyagana la kala farqiya waida curifa maqsuudu shariicati haddii la garto shareecada marka ujeedadeeda haddii la garto sulika fii xusuulihi waxaa loo qaadaya ama loo maraya helitaanka markaa maqsuudkaa la helayo awsalu turuqi ilayhi ariiqyada ka ugu gaadhsiinta badan ayaa loo maraya ariiqyada ka ugu gaadhsiinta badan baa loo maraya marka calaa kulli xaal masalada waxay ku xidhantay ala sabiili marka waxa weeye ala sabiili maslaxa walmafsada ayay ku xidhantay waidaa curifa haada haddii sidaas la garto falhijratu sharciyatu hijrada sharciga loo nisbeeyey hiya min alacmaali waxay ka mid tahay camaladii alatii taasoo amara allahu biha u ilaahay amray wa rasuuluhu rasuulkiisuna sal allahu al sala allahu alayhi wasalam uu amray faaacatu aacada shayga adeecitaanka ama cibaadada ah laabudda an takuna khaalisatan lilahi waxa markaa tortilo ah inay tahay mid ilaahay u saafi ah wa an takuna muwaafiqatan liamrih iyo inay tahay mid waafaqsan amarkiisa amarka ilaahay mid waafaqsan inay noqoto fatakunu khaalisatan lilahi sawaaban waxay noqonaysaa mid ilaahay u khaalisa oo waxa weeya sawaab ah oo shareecadii markaysa waxa waafaqsan rabbina loo saaf yeelay faman hajara lihawa nafsi ki cid uga dheeraaday hawada naftiisa daraaddeed uga dheeraaday aw hajara hajran gayra ma'muurin bihi ama dheeraaday oo ka yani markaa ka dheeraaday cid dheeraansho aan shareecadu farin oo amrin oo ciddaas cid laga dheeraanayaba waa tahay laakiin xaaladani xaaladii laga dheeraan jiray ma aha aw hajara hajran gayra ma'muurin bihi ama wuxuu ka dheeraaday dheeraansho aan la amrin oo kii la faray aan ahayn kana khaarijan can hada arrinkaa waa ka baxay oo waxa weeye yani waxaa la odhanaya dheeraanshihiisu ma aha dheeraanshihii sharciga ahayd ma aha baa la odhanaya wama aksara ma tafcalu nufuusu ma tahwaah maxaa ka fara badan waxay nafuus samaynayaan intay nafuus samaynayso maxaa ka badan ama shayun cadiimun aksara ma tafcalu nufuusu ama shay weyn baa farabadiyey waxay nafuhu samaynayso ma tahwaahu waxay jeclaysanayso ay samaynayso daanatan xaal ay malaynayso nafahaasi annaha tafcaluhu daacatan lilah inay u samaynayso adeecitaan ay ilahay adeecayso yani shaytaankii baa talbiis ku sameeyey wuxuu inoo tilmaamayaa shuruudaha hajrigu leeyihiin oo hajrigu waxa weeye waa cibaado mar hadduu ilaahay amray oo rasuulkiisu amray yani wuxuu noqonayaa shay cibaado ah cibaado kastaana waxay leedahay laba shardi shardiga koowaad waa akhlaaq rabbi loo saafi yeelayo lilah liajli illah waa in marka waxa weeye loo sameeyey yani dheeraanshahaas ilahay dartii waa in loo sameeyey ikhlaas waa inay ka tahay mar labaadka waa inay tahay mid shareecada waafaqsan camal kastoo saalixina wuxuu u baahan yahay ikhlaas iyo mutaabaco rabbi loo saaf yeelo oo nafta ayna dhaaf ku lahayn iyo mar labaadka in waxa weeye ay shareecada waafaqsan tahay haddii labadaa shardi midkoodna waayana camalkaasi maqbuul noqon maayo marduud buu noqonaya adiladiisuna waa macruuf oo waa la yaqaanaa marka waxaa dhici karta shaytaanku waktiyada qaarkood talbiis buu sameeya talbiisaad buu shaytaanku leeyahay dadka cibaadaysta talbiisaad buu sameeya oo waxaa dhici karta waxaan cibaado ahay inuu cibaado ugu ekaysiiyo dadka markaa caamiliinta daacada samaynaya waxaa dhici karta inuu talbiis ku sameeyo waxaa dhici karta bacdu alculamaa culamada qaarkood inuu shaytaanku talbiis ku sameeyaa surowda ay mas'alo fatwoodaan iyadoo shaytaanku markaa waxbay u ka dheehay waxaa dhici karta qofku inuu camal sameeyo camalkaa isagoo isleh ilahay dartii baad u samaynaysaa haddana waxa weeye naftiisa daraaddiid buu u samaynaya